aroor suuban dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa washington kadib markii toddobaadkii hore ay gabar yar oo toban sano jir ahayd oo lagu magacaabi jiray deeqada hir ay ugu geeriyootay isbitaalka magaalada dhuusamareeb dhiigbax ka dhashay gudniinka fircooniga noociisa ugu xun ee lagu sameeyey sidoo kalena ay ka sii horreysay dhowr bilood ka hor gabar yar oo ayadana ugu dhimatay mid ka mid a isbitaalada muqdisho caabuq ka dhashay gudniinka fircooniga ayaa shalay waxaa ka dhacay magaalada muqdisho shir looga hadlayey ka hortegista iyo ka wacyigelinta waalidka gudniinka noocaasiya ifraax axmed oo soo qaban qaabisay kulankaasi ahna gabar u ololeysa ciribtirka gudniinka fircooniga ayaa saare cabdi axmed uga warantay waxyeelada gudniinka iyo inta gabdhood ee u dhimatay sanadkan
waxaan rabaa in aan ka hadlo dhacdo hadda dhacday isbuuci lasoo dhaafay gabar yar oo toban jir ah oo lagu magacaabo deeqa daahir nuur oo la guday oo lala guday walaalaheeda saddex walaalaheeda oo midna ka weyn labana ka yaryar iyay u dhimatay dhiigbax waxaa noola sheegay gabadhi in oo markii la guday gudniinka si xun loo guday ilaa iyo gudaha xidid sida la dhahay in oo la jaray loo biray dhiig dhiigbaxaysa kadib waxaa la geeyay isbitaal erbad waxa lagu duray dhiig joojin ah dhiig joojinta markii lagu jira ee lagu duray waxaa noola sheegay gabadhii in ay u dhimatay tetanada dhiigana uu istaagi waaye keeskan runtii yacni wax aada looga xumaado amba laga naxo ee tahay maxaa yeelay waktiga hadda a ku jirna inaan ogolaano gabar yar hadda soo koraysa ee ubax ah in maaragtay nafteeda ay ku weyso gudniinka dartiisa keeskan cunugtan yar ee u dhimatay ma ahane sanadkan inta aan ku jirna hadda ma jiraan dhacdooyin noocaasa oo ilmo yaryar ay ku dhinteen oo gudniinka fircooniga ahoo dhacay
way jiraan anigu waxaan gacanta ku hayay hal gabar oo yar oo wakti dambe oo markaas xaaladeeda caafimaad ay aada u liidato la ii keenay oo keliyaha labada keliyadba midna ay sii liidanaysa midna ay shaqeyn weysay markii la keenay waxaan geeyey anoo isbitaal wasaaradda caafimaadka ka helay waraaqad oo ogolaanaysa gabadhii lagu daaweeyey waxaan geeyey isbitaal digfair isbitaal digfair markaan geeyey gabadhii intii la baarayay waxaa layihi keliyaheeda dhaqid waxay u baahan yihiin oo maalin walba ah waxaa nasiib u yeeshay iyadoo waktigaas hormuud foundation ay caawinaad ah sanad qof inay siiyaan hal sano keliya dhaqe gabadha waxaa lagu magacaabi jiray xaawo sanad keliya dhaqa markii la siiyey keliyada loo dhaqaayay ninka dhakhtarka wuxuu sheegay oo turkiyo ahaa in waktiga gabadhan la keenay ay ahayd wakti aad oo dhammaad yacni aan meel aan wax laga qaban karin waa garta waayahay gabadhii adiga waa u dhimatay waa gartay marka maxaa keenay oo isku xira gudniinka fircooniga iyo in keli cunugtaas laga qabto
sida hooyadeed ee noo sheegtay waxay dhahday gabadha markii la gudaayay si xunaa loo tole dhahday tolidii la tolay darteeda gabadhii kaadiday kaadi weysay kaadida ku cushoontay muddo waxaa socdeen markii kaadida ku cushoontay waxay dhahday markii dambe dhaktara la geeyey waa la jaray dhahday laakiin weli gabadhii kaadidii ay ku dhibaatootay gabadhii dhiikara ku dhaci dhahday xitaa hooyadeed way wada barartay dhahday gabadha iyada dhan koley waxawaaye qof kaadihaynin caafimaad daro uu iska helaa haddana qofka hadduu biyo cabeynin yacni waxyaabo badan mataqaanaa sabab uu ahaa gabadhiio si xun loo jaray la tolay haddana kaadi weysay waxyaabahaas sabab u ah gudniinka iyo taasna waa laba oo maaragtay isku xiran waa gartay beryahan waxaad ka waday magaalada muqdisho kulamo ay kasoo qeyb galeen culimaa udiinka qeybaha bulshada macal dowladda marka kulamadan looga hortagaya gudniinka fircooniga in muqdisho besa lagu qabto maxay macnoo soo kordhinaysaa haddii tuulooyinkii iyo deegaanada kaleeto xataa uu falkii gudniinka fircooniga weli caadi uga socdo
horta marka ugu horeyso anagoo activist haddaan nahay waxawaaye waan daalnay saa u hadlayna maantana waxaan aaminsanahay annaga dad muslima nahay diinta islaamka waxayna farti qaadanayna culimada marka ugu horeysa iyagaa maaragtay waxaan jooji karo iyagaana bulshada dhihi karo waa waajib hala sameeyo mediahana waa dadki anaga warkeyna gudbinayo dadka mediaha oo loo sameynayo warbaahinta warbaahinta iyo culimadiinka muqdisho oo keliya maahan waxaa laga keenay soomaaliya oo dhan dadka tuulooyinkaas ku nool ee hadda sida gabadha soo tabisay warkan gabadhan yar ku geeriyootay deeqa waxay ka imaatay dhuusamareed haddana shirkeena la joogtaa oo qeyb waxay ka tahay dadka wacyigelinta lasam la siinayo si warkooda oo mataqaanaa u gaaro meel walba ee ayaga ay qeyb uga qaataan tuulada ay markaas ku nool yihiin amba degmada ay degan yihiin in ay uga sameeyaan wacyigelin soddon qofood waxaan ka keenay maamul goboleedyada oo meel walba ka imaaday saddex weriye iyo saddex sheekh oo culimodiinka ah ujeedadeynana ay tahay in oo soomaaliya meel walba culimada iyo miidiyaha ay wada shaqeyn ka sameeyaan miidyahana inay warka soo gudbiyaan culimadana inay ayaga ay t v-ga fadhiisan karaan ay raadiyaha fadhiisan karaan ay ka hadli karaan gudniinka gabdhaha dhibaatada uu leeyahay iyo saameynta oo ku yeeshay gabdhahan yaryar la gudayo runtii maanta doodeena ugu dheer waxay ahayd gabadhan yar ee u dhimatay gudniinka iyo waxa culimada ay ka leedahay culimadu waxay noo sheegeen in ay xun tahay aanan la qaadan karin in gabar yar nafteeda ay kuweyso in gudniin ay u dhimato